saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiyo islamarkaana aad dhagaysataan barnaamijka kaa oo aan kusoo qaadano mawaaduucyo kala duwan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadli doonaa heerka waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee imaamu shaafici magaalada jowhar waxaana igala qaybgeli doona qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulkaasi macalimiin iyo maamulka balse intaan u gudagelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki imaamu shaafici primary an secondary waxa uu ka mid yahay iskuullada waaweyn ee ku yaala magaalada tani jowhar kaa oo bixiyaa waxbarashada noocyadeeda kala duwan haddaba qaar ka mid ah macalimiinta iyo ardayda dugsiga imaamu shaafici oo barnaamijka igala qaybgalay ayaan wax ka weydiiyey sida ugu shaqeeyo iskuulka iyo waxyaabaha ay ka bartaan ugu horeyn kusoo dhawow warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo fasalka aad joogto horeen magacayga waa hibi cismaan ibraahim waxaan dhigtaa iskuulka imaamu shaafici alxamdulilah iskuulkan waxbarashadiisa aad iyo aadan ugu faa-iidee ilaahay maku darnatay iskuulka waxaa ku soo biiray labada kun tobaniyo sideedii waxaa kasoo bilaabay kalaaska koowaad ilaa iyo kalaaska foomfoor alxamdulilah haddana waxaan ahay foomfoor waxaan rajeynaa sanadkan inaan ku guulaysta imtixaanka dowladda hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa gartay wax ma inoogu sheegi kartaa heerarka aad kasoo martay fasalka koowaad ilaa fasalka afariyo tobanaad ee dugsiga sare haa maasha allah horta marxalado badan waa soo maray ardayna waa ahay ilaahay maku darnaatay mid aad jirta hadda ka hor anoo ah horta ko an waxaa ku bilaabay galaaska labaad galaaska labaad anuu fadhiyo oo wuxuuna imaaday maamulka dugsiga wuxuuna dhahay yani isheeg asigoonan sabuurada wax nooga qoraynin oo wax nooga qoray hawada hala sheegoo dhahay mid yaa ka jawaabi waaye marka sidaas darteed wuxuu noo celiyay galaaska oo koowaad galaaska koowaad aniga maka sii niyo jebin alxamdulilah waa soo halgamay in badan ilaa iyo galaaska foomfoor maanta maanta waxaan taaganahay heer saro alxamdulilah bal ka waran fikirka ah in aysan gabdhaha ku firfircooneen dhanka waxbarashada ma aaminsan tahay fikirkaas may ma aaminsani gabdhaha waxbarashada waxaan leeyahay oon hadda iyo jeerno ku dhiirigelinaa gabdhaha inay waxbartaan gabdhaha wiilasha waxba ma dheero waa isku maskax waa isku caqliyad waa isku xasuus wax lays dheeryahay ma jirto maanta gabar wiil wax ma dheero wiilna gabar wax ma dheero wiilasha intay qabtaan in ka badan xitaa gabadha way qaban kartaa maanta ani ahaan waxaan aaminsanahay gabdhaha inay maasha allah yihiin waxbarashada ku fiicayn haddana waxaa dhahay gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waa gartay in marka loo fiiriyo dhanka fursadaha waxaad moodaa in wiilasha ay ka fursad wanaagsan yihiin gabdhaha marka loo eego dhanka waxbarashada marka sidee kuugu suuragashaa inaad howshaaa guriga qabsato waxna barato sax waaye ani gabdhaha horta guud ahaan haddaa ani iska soo qaado ani maanta hadda guri aan hooyo u ahay oo isheeg aan joogaa gurigaas anigoona suwaxdii cunno usoo karin ilmaha dugsiga aadayo iskuul ma soo aado haddii xaqiiq laga hadlo anoonan canjeero soo dubin shaa soo karno maraq soo karin iskuul ma soo aado marka waxaas dhan soo qabta kadib aa iskuulka soo aada alxamdulilah wiilasha qaaraan haddana maanta ka fiicanahay aan isleeya maanta haddii labadiina meel niila soo istaajiyey oo wiil lagula soo istaajiye ka aqoon badantaa waa isdhihi karaa maanta waa la tartami karaa waxaa jira gabdho badan oo aaminsan in gabdhaha marka ay wax bartaan oo keliya u dambeysa jiko maxaad fariin aad u jeedin lahayd waxaan fariin u diri lahaa gabdhaha inaysan waxbarashada ka caajisin gabdhaha mar walba waa hurmuudka nolosha gabdhaha mar walba waa hooyo kuwa wax baranayo xitaa madaxweynaha yaa dhalay gabaraa dhasha sax gabdhaha mar walba waa hurmuudka nolosha waxaa ku bogaadina gabdhaha inaysan ka caajisin waxbarashada inaysan ka niyad jabin way guulaysani maanta haddaa niyadda gelisid waa guulaysani waa guulaysani adi ka baran natiijooyinka aad ugu soo gudubtay dugsiga dhexe ee aad ugu soo gudubtay dugsiga sare ma is leedahay meel fiican ayaad ugu soo gudubtay dugsiga sare haa meel fiicanaan kaga soo gudbay alxamdulilah imtixaanka anoo weliba cabsanaayo oo imtixaanka iigu horeeyo dowladda oo yahay haddana alxamdulilah ilaahay wuu isoo mootiyey dhibca fiican waa ka keystay waa gartay een hadda waxaad tahay dugsiga sare waxaadna u fariisan doontaa imtixaanka shahaadiga bal ka waran rajadaada rajadeedu waxay tahay inaan imtixaankaas ku baaso ani iyo inta ila mid ah ardayda soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaano murugta iyo cabsida aan wada dareemayna qalbiyadeen waa isku wada mid hal doonaan wada saaranahe waxaan leeyahay ilaahay hal mar hana mootiyo natiijo wanaagsan ilaah hanaga wada siiyo alxamdulilah iskuulkeena imaam shaafici waa iskuul lagu nasto lagu nagaado ma- shalay markaan soo galayay adiga farta soomaaliga oo keliya aqayni maantana waa kanaa oo aniga waxaa ebo inaan naqdaan rabaa digtooreeso nolosheeda farxad iyo riyadeeda mid ee tahay wo imaam shaafici iskuul loo dhiga malaha anigane waa ku faraxsanahay mar walba arday kastane xitaa haddaa johor sii joogo aan la calla ee naqato ilma dhalo imaam shaafici dhankeesa rabaa waa gartay een marka laga soo tagay intaasi sanadkii hadda ardayda dhammaysatay dugsiga sare waxa ay macalimiinta iyo maamulka u sameeyeen soo guutuun qurux badan oo aad u qabsatay baraha bulshada bal kabarna sanadkan ma rajeynaysaan mid la mid ah midaasi haa waa rajaynaynaa iyo midka sii wanaagsanba waaba middaa hadda ku taagannahay aan ka tashanayna ardayda oo dhanna aan kawa tashanayna saafoonfoor u nahay macalimiinteena wanaag sharaf ciisi karaamo ay ku dheehan tahay inay nagu sagootiyaan ee na jecleedaan ardayda arow sanadkan bixiisa arday nooga fiican ma jira inayna dhahaan waa rajaynaynaa insha allah waa mahadsan tahay ee ma jiraan gabdho macalimiin ah ama hooyooyin ah oo wax ka dhiga imaam shaafici hooyooyin way jiraan macal guuro waa joogtaa macal shugri macal najmo saddexdaas macalna ka eh macalimiin maasha allah macalimiintaas macalimiin loo dhigay iikan majo waa iikane hurmuudka nolosha waxay ka mid yihiin gabdhihii oo la dhihi jiray gabdhaha wax ma bartaan canjeer duwo u dambeyso waa kan hadda iika hooyooyin waa gabdho waay mooho iikaan hadda anakana wax baro marka gabdhaha kale saasaa u rajeynaa iikane ugu horeyn kusoo dhawow warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo fasalka aad joogto magacaygu waa musharaf weliid abarwaay waxaan ka mid ahay ardayda imaam shaafici primary and scandard school waxaan sanadkan ahay fasalka labaiyo tobanaad ee fonfor marka waxaan rajeynaa insha allah inaan exaamka dowladda aan meel sare aan ka gaarno oo aan ka mid noqdo tobanka sare insha allah.
ka halkee kasoo bilowday iskuulka walaahi ani iskuulka imaam shaafici waxaa kasoo bilaabay heerka hoose waxaana bilaabay asigoo ah god school fasalka koowaad imikana waxaan ahay fasalka laba iyo tobanaad ee iskuulka imaam shaafici bal ka waran waxyaabihii ugu dhibka badnaa ee aad soo martay inta aad ku guda jirto waxbarashada
walaahi waxaa ugu dhib badneed anakoo ah fasalka lixaad oo aan todobaad u dabaaldegayn oo aan isku diyaarinin inaan todobaad noqono asaa nolo dhahay waxaa jiro waxyaaba la dhahay corona virus taasaa ugu dhib badneed saameyn intee la eg ayay kugu yeelatay wakhtiga walaahi waqti fara badan oo naga dhumiyey maalin jecleen ani een, inaan fasalka toddobaad aan ka boodo oo aan fasalka sideed noqdo waxaan ku hamin waxaan ku haminayey aan rajeynayay in aan dhigto fasalka toddobaad laakiin waxaa naga diidaya naga hor imaaday coronavirus ka waran heerka waxbarashada iskuulka imaam shaafici ee aad hadda wax ka barato walaahi imaam shaafici een, waxbarashadiisu waa heer sare waxaana ugu mahad celinaynaa een, macalimiinteena een, maamooyinkeena een, waxayna ni- een, een, nagu bixiyeen juhdi fara badan imikana way socotaa waxbarashadii insha allah waana ka miri dhan doonaa waa gartay een ka waran xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo macalimiinta wax ka dhigta iskuulkan walaahi macalimiinteena waxay noo buuxiyaan een, booska familigeena een, marka siday wax ay noo fahansiiyaanna waa waa- yacni waa la saaxiibnaa ee, way- ay- waa- yacni waa ala- waa la sheekeysanaa waayahay hadda waxaad tahay dugsiga sare maxaad rajeynaysaa inaad gaarto walaahi waxaan rajeynaa een, inaan imtixaamka een, fasalka laba iyo tobanaad aan ka gaaro heer sare oo aan usoo hooyo iskuulka imaam shaafici primary and secondary school fa- een, kaalinta koowaad Ah, insha allah walaahi waxbarashada een, muhiimad fara badan ay leedahay een, imika macalimiinteena hore wax usoo barteen hadda qofkana hogaaminayo horta waa madaxweyne madaxweynahana waxbarashada heerka hoose oo kasoo bilaabay haddii aaleyd dugsi iyo haddii aaleyd iskuul imikana waxay yihiin madaxdii dalka marka dadka aan waxbarashada bogaasanayn aan ogeyn waxaan rajeynaa eh, in ay waxbartaan dowladdana ay u fidiso waxbarasho lacag la-aan sida dugsi iskuul iyo goobo kale oo caafimaad insha allah waa gartay in iskuullada qaar waxaa ka jira loolan ka dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha ma ka jiraa loolanka iskuulkiina wallahi way jiraan haa sida hadda, een, een, example oo kale ama exercise oo kale aa la qoro een, qof kastoo wuxuu ku haminaa ama oo u ordaa sida qofkaas oo oo aaga hormari lahaa buuntooyinka fiican haa anaa kaa horay anaa kaa horay waa la kala cararaa marka wax badan way jiraan marka aad fiiriso fasalkiina labaiyo tobanaad yaa ku firfircoon dhanka waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha wallaahi geedu waa barbardhac wiilna kuma fiicno gab- eh, gabadhina sidoo kale laakiin yani waa labadaba bundo sarey keenaan marka een, gabdhahaynu waa yani wixii birito een, wayna dhaleen waxay dhali doonaan waa aroosi doonaa marka waxbarashada aadaan u lalaynanaa marka een, waana ku tartannaa qof qof kale ma ka fiicno laakiin waxaa lis dheeriyahay xoogo maskax maxaad baaqa aad u jeedinaysaa ardayda imaamu shaafici wallaahi baaq waxaa ujeedinaa een, ardayda ee, iskuulka imaam shaafici mar walba waa inay yani xushmeeyaan ee ka dambeeyaan macalimiintooda een een yani ee, horumariyaan si ay wax ku- ay ku baran lahaayeen maanta haddii aad jeed isku bixinin yani een, berito heerka aarti magaariis laakiin macalinku wuxuu awood u leeyahay oo yani xil ka saaran inta fasalka lagu jiro inuu wax ku fahansiiyo ama inta iskuulka la joogo marba haddaa yani iskuulka dibadda aaga baxdo macalinka yani wixii oo yani oo mas-uulda oo ka ahaa way ka dhamaatay laakiin waxaan rajeynaa een, arday walbo ee ahaadaan oo fasalka hoose ilaa iyo fasalka laba iyo tobanaad iskuulka een, arday kasta waxaa ujeedinaa in ay juhdi ama een, mas-uuliyad ay istaaraan sidii berito ay wax u noqdaan madaxda dalka بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعده وأدوهي مقعي وحل هذا أستاذ عبد الرحمن الشيخ نور آه، لغونا عن الصو أستاذ عفان وحن كميدة هاي سكول كمعلمين تا لكتا سكول كإمام الشافعي آه، برمي أن سكندري سكول آه، جوهر een ustaad mar koowaad iyo mar labaad kusoo dhabow een barnaamijka waxbarashada bal inoogu warbixi heerka waxbarashada iskuulka imaamu shaafici ee jawahar waa mahadsantihiin mar labaad ba- wariyaasha eh, idaacadda isnaay Eh, booqashada aadna soo booqateena waa idinkaga mahad celinaynaa Eh, k- waayahay eh, qaabka waxbarasho ee iskuulka imaamu shaafici primary and secondary school haddii aan warbixin gaaban idinka siiyo runtii qaabka ay ku socoto waxbarashadu sanadugsiyeedka waxaan waan rajeynayaa waxaan ku jirnaa labaatan iyo afar labaatan iyo shan Eh, waxaan ku jirnaa bishii labaad ayaa waxbarashada noo socotaa waxay noogu socotaa qaab aad iyo aad u qurux badan u fiicnaan badan jawi degan ayaan haysanaa goob nabada ayuu ku yaalaa iskuulku jawi degan ayuu maarkaysa waxbarasho noogu socotaa maasha allah xagga dhan- dhanka waxbarashaduna eh, ardada iyo macalimiinteeda eh, juhdi eh, macalimiintu juhdiga ay hayaan runtii ayaguna aad ayuu u badan yahay macalimiinta iyo ardadana way isfahansan yihiin si qaab wanaagsan ayayna waxbarashada ugu socotaa waa mahadsantihin ka waran xiriirka idinka dhexeeya macalimiinta imaamu shaafici iyo ardayda aad wax bartaan Ee, waxbar- macalimiinta iyo ardadu runtii waa xiriir fiican baa ka dhexeeyo may is ammaanayi ee, waxaa laga yaabaa in lais yidhaahdo macalinku ardaydiisa wuu ammaanaya laakiin runtii annaga iyo ardadaynu xiriir fiican baa naga dhexeeyo macalimiinta ardadu macalimiintooda way jecel yihiin ee, macalimiintuna ardadooda way u hagar baxaan macalimiintu waxay aaminsan yihiin waxa ay wadaan inay tahay cibaado maxaa yeelay ho- ubad soomaaliyeed ayaa lagu aaminay oo loo dhiibay marka juhdi ayaguna waxay is saarayaan mas-uuliyad is saarayaan macalimiintu ardadoodana way ka faa'iidaysto hayaan wayna ku qanacsan yihiin macalimiintooda maxaa yeele macalimiintu ma ahan macalimiin oo ee, kaala wax dhig la soo yiri waa macalimiin heer aqooneed wato waa macalimiin wada shahaadi baaj- baajki iyo digri labaad iyo iyo saddexaad isla wada haysto waa macalimiin hataa master watabaa ku jiro marka runtii waxaan leeyahay ee, aad ayaa wa- waxaa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer oo qurux badan ayaa ka dhexeeya macalimiinta iyo ardadooda waan gartay macalin manhajka aad wax ku dhigtaan ma kii dowladda soo saartaa ama waa midkii hore oo markaasi iskuulku wax ku bixin jiray maasha allah waa maasan tahay Ee, ma- ee, iskuul wa- maash- meesha waxaa ka jiro maamulaa ka jiro maamul dowladeed baa ka jiro waxaana meesha ka shaqeeya waa manhajka dowladda ayaa meesha lagu dhigaa macalinku ha iskuulka iska aada iskuul barefada laakiin waxaa waxaa meesha ka- manhajka la dhigto waxaa weeye waa manhajka dowladda maadaama ardaydiina dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ay sanadkan galayaan imtixaanka shahaadiga islamarkaana ay jiraan tartamo badan oo ka dhexeeya dugsiyada een hirshabelle maxaad rajaynaysaa wallahi waa mahadsan tahay annaga marnaba iskuulka imaamu shaafici baraman and secondary school imtixaanaadka shahaadiga waan ka qayb galnaa ha ahaata eidka iyo ha ahaata fonforka mana hal arday oo annaga naga dhacana ma jiro marar hore kaalin mar waan geli jirnay laakiin saasay tahane namber fiican ay ardaydana ku wada baasaan ay shahaadadooda ku wada qaataan insha allahu sanadkanna waxaan rajeynaynaa inay sanadadii hore ka nooga ficnaa doonto maadaama sanadkan hal arday hal fas iskuul ayaa tobanka u horeysa galay anaguna insha allahu juhdii ardadu way maseyraan marka sanadka waxaan rajeynaa insha allah inaan kaalmaha horhore aan kasoo muuqan doono biidn illahi tabaaraka watacaala ugu dambeyn maxaad baaqad u jeedinaysaa ardayda iyo waalidiinta ku dhegeysanayso wallaahi waxaan leeyahay annaguna mar walba waan la dardaaranaa nasiixadana subax walba ayaan taabuurka uga jeedinaa inay ardadu dadaasho inay ardadu ay yihiin arda waalidkooda xooggooda u baahan yahay saa darteedna waalidkoodna xooggooda uu ka maarmay uu yidhi waxiisoo barta birito mustaqbalkiina saa u dhisataan darteed marka waxaan u dardaarmaynaa inay juhdi bixiyaan ay dadaalaan ay facooda iyo saygooda ay la tartamaan iskuullada oo tobanka u hore gelayo maarkaysa sanad walbaba in ay kaalmaha uur hore ay kasoo muuqdaan insha allahu inay ku dadaalaan si maarkaysa dhiirigelin ballaaran oo qurux badan iskuulku uu bixi jiray haddana insha allah waan si labalaabi doonaa ardaygii meeshaas gaarane kaalmo natiijooyin fiifiican la yimaado kaalmo fiican ayuu qalo galo waxaan sii doonaa abaalmarin fiifiican baan sii doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka waxaan leenahay ardayga fadhiga kaca guntiga dhijiska dhiga juhdi badan iyo dadaal badanna bixiya kaalmaha horsad u gashaa insha allahu tabaaraka watacaala hagaag markanna waxaan soo dhaweynayaa maamul ku-xigeenka dugsiga imaamu shaafici oo igala qayb gashay barnaamijka kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa guura cabdulaahi xasan waxaan dugsigan imaam shaafici ka ahay maamul ku-xigeenka dugsiga imaam shaafici dugsigan ma aha dugsi hadda dhismihiisa amase waxbarashadiisa ee hadda bilowatay ma aha dugsigan wuxuu jiraa toddobaatan sano maxaa yeelay dowladdii hore waa kasii horeysay oo waqtigii gumaystaha ayuu dugsigan furnaa kadib kacaankii ayaa dhashay waa sii furnay kadib kacaankii ayaa burburay weli waa sii taagan yahay oo ardaydii dugsigan ka qalijibisay waxay waxay jirsan karaan ilaa iyo toddobaatan sano ka hor dugsigu waxa weye waa dugsi qubaxa luqadda af soomaaliga waa dugsi oo ku xiran maamulka waxbarashada wixii amiir ah oo kasoo baxa qaata dugsigu intii ay dowladda waxbarashada la wareeyin ka hor dugsigu wuxuu ku jiray ama uu hoostegi jiray dalada la dhaho dalada waxbarashada sayf dugsiga hadda laakiin dugsiga waxa uu ku tiirsan yahay dowladda federaalka ee soomaaliya waa gartay ka waran isbedelka ka jira dugsiga sanadkan runtii dugsiga isbedel weyn ayaa ka jiro waqtigii hore haddii aan soo qaadano dareeska amase uniformka iskuulka kala qaato ma aheen iskuul walba waxaa arkay jowhar kaliix inay ilmaha secondariga ay kala haystaan uniformno kala duduban laakiin hadda ardayga dugsiga sare ah waa isku wada uniform kan dugsiga dhexe ah waa isku wada uniform kan dugsiga hoose ah waa isku uniform waxaad meesha ka dareemay inuu horu socod jiro oo waxbarashada ay sare usii kacayso ka waran rajada aad ka leedihiin ardayda sanadkan u fariisan doonto imtixaanka shahaadiga runtii imtixaanaadka dowladda inta ay qaadayso shahaadiga oo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxaan umaleynaa ilaa iyo saddex jeer ayaan kaalimaha sarsare ka galnay haddana waxaan rajeynaynaa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad inaan galno hadduu ilaah yiraahdo runtii aad iyo aad ayaan ugu dadaalaynaa in aan kaalin soo qaadano haddii anaga aan qaadan xitaa ay qaadaan arday ka tirsan isla gobolka shabeellaha dhexe taas xitaa waa ku faraxsannahay oo isla gobolka ayaan nahay annaga macal guura bal ka baran xiriirka ka dhexeeya maamulka iyo waalidiinta dhashay ardayda wax ka dhigatay iskuulka imaamu shaafici runtii xiriirka dhexee waalidiinta iyo iyo maamulka dugsiga iyo macalimiintu waa xiriir isku xiran runtii waalidiinta ardaygii xoogaa aan dareenno in uu waxbarashadiisa ay liidato inkastoo niyadda ardayga in laga jibinin ay ku fiican tahay laakiin si dadban ayaan waalidka hoos ugu sheegnaa in ardaygiisa uu xoogaa waxbarashadiisa ay hooseyso uu sar usoo kaco macalimiinta kuu soo hartay macalimiinta iyo maamulka aad ayaa iskaga warqamaan oo way isku xiran yihiin hal doon ayaan wada saarana ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad u dirayso ardayda iyo weliba waalidiinta kale ay ku dhegaysanayso runtii maadaama aan hadda jandar ahaan aan ahay ihiin dhanka haweenka aan ahay runtii kama hadlaya wiilasha gabdhaha gabdhaha khaasatan gabdhaha waxaan u dirayaa in ay soo kacaan in ay joojiyaan markii iskuulka la keeno waxaad arkaya wiilashii gabdhihii mar walba waxaa badan wiilasha taasi aad ayay murug igu reebtaa waxaan rabaa inay gabdhaha ay noqdaan kuwo ugu horeeya waxbarashada wadanka soomaaliya aan aad u jeclahay gabdhahooy soo kaca soo kaca haddaad waxbarataan bulsha waxbarata ayaad tihiin maxaa yeelay ubadkii adinka ayaa korinaya wax walba idinka iskuul ahaan ama waxbarasho ahaan gabdhaha waa inay kow noqdaan sida aan jeclahay guud ahaan intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada oo aan toddobaadkan uga hadlaynay heerka waxbarashada dugsiga imaamu shaafici ee magaalada jowhar tan intuu socday barnaamijka waxaadna socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadanu waa injineer saki intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid caynkiisa sidaa iyo nabadgelyo